horta shabaab awoodoodii waa saataa kuu sheegay unugyo kala duwan oo isku oo marba mid actiif noqon kara waayo laakiin macnaheedu ma aha in maaragtay ayagu ay awood weyn oo boqolkiiba boqol intay soo baxaan saake magaalo qabsan karaan magaalooyin qabsan karaan oo maaragtay laakiin waxaa laga yaabaa hadda ciidanka badanaa ayagu u dagaalamo kale marka laga soo qaado hadda markii la yirahdo bariilow kale ciidan weerara tusaale waa ciidan la soo ururiyey waxaa laga yaaba hiiraan in qayb laga keeno in shabeelaha dhexe duurkaas wax laga keeno in shabeelaha hoose meelo oo ay ka joogjoogan wax laga keeno uruurisaa la yirahdaa marka waa la ururiyaa fursad yar oo waxaa laga yaaba in dhulka ugu hoodsan la geeyo oo meeshaas xoogaar tababar yar oo isfaham la siiyo kadibna meel ay dagaal ku galaan laga yaaba dadka laakiin waxaa laga yaaba in cajalada oo laga yaabo ama lasoo jarjaray amba waxaa laga yaaba in waxyaabo kale inay arkaan la tusaa laga yaabaa laakiin sida dhabta ah waxay tahay dagaalkaasu markuu dhaco in khasaaro kala duwan labada dhinacba uu jiraayo ahaakooda marka ayaga marka inta badan waxaa laga yaaba in laba qof ama saddex qof lagu tusiyo iyadoo laga yaabo in laba boqol ama saddex boqol ama konton ama toddobaatan inay wax gaareen ay dhici kartaa laga yaaba waxaa kaloo jira oo shacabka soomaaliyeed warbaahinta aan ka codsanaya in qeybaha maaragtay oo aadka mawjadaha fogfog gaaro dadku waxaa la rabaa inay wax maqlaan wax ogaadaana la rabaa qofka hadduu wax ogaado hadduu iskiis u galo waxaa laga yaaba markaasi ciqaabteeda asaa le laakiin qofka markuu asagoo qof waxba ogeyn yahay inay wax kala jiraan ha fariinta gaarto waxaa laga yaaba deegaanada qaarkood dhulhood oo wax laga yaaba waqti dheer ku tababaranayeen dhowr iyo toban sano inay joogaan laga ama toban sano qaara sideed sano ay joogaan qaara sagaal sano ay joogaan cunugii marka saddex jir ahay ama shan jir ahay markuu qaangaarayo marka sagaalka haddii lagu daro afar toban ama shan toban uu jiraa bis ayuu ku koobsaday ayuu unbuu yaqaanaa dowlad soomaaliyeed ma yaqaano calanka soomaaliyeed ma yaqaano marka cid kale waxaa laga yaaba wax u sheegayso ama fariin gaarsiinaysa inaysan jirin ama aqoonin